والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون cashirkan cashirkii boqol iyo sagaashan iyo labaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimkaa labaatan aayadood buu cashirku ka koobmaa aayadda lix iyo lixdanaad buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati khaafir aayadda shan iyo siddeetanaadna waa ku egyahay kana mida min suurati khaafir uguna dambaysa suuradda suuratu khaafir waa suura makiya waxa ay ka hadlaysaa min awaliha ilaa aakhiriha qadaaya tawxiid tawxiidka arrimihiisa ayay ka hadlaysaa markaa cashirka iyo cashiradii hore suuradda ka mid ahaa way isku wada xidhiirsan yihiin qaala tacaala rabi wuxuu yidhi qul waxaa tidhaahdaa ayuha rasuulu lkariim innii aniga rasuulka ah nuhiitu waa layga reebay ilaah baa ka reebay an acbuda inaan caabudo alladiina waxa aad tadcuuna tuugaysaan min duuniillaahi eebba ka soke kelimatu daca tuugmo iyo yeermo iyo cibaado ayay intaba keenaysa sababtu waxa weeye tuugmadu waa mukhu lcibaada aw huwa alcibaada yeermaduna waa sidoo kale axadka loogu yeeranayo dhib inuu kaa faydo amuu dheef kuu soo dhoweeyo waad caabuday idan kelimatu dacaa waa uu tuugay waa uu u yeeray waa uu caabuday intaba waa keenaysa kolka waxaad u yeeraysaan amaad tuugaysaan amaad caabudaysaan min duunillaahi alla ka soke inaan idinla caabudo aniga waa layga reebay lama goortii baana layga reebay jaa-anii uu i yimid albayinaat xujo cadxaday eebba iga timid nabi layga dhigay rasuul layga dhigay waxyi laygu dejiyey wadda cusub lay sameeyey ayaa inaanan wax idinku darsan layga reebay xujadaa waxay ka timid min rabbi aniga rabbigay dhankiisa ayay iga timid haddii lagaa reebay inaad wixii la caabudayay wax ka caabudid oo xeer iyo dhaqan iyo hidiya taqaaliid wixii ummaddu ku dhaqmi jirtay inaad ku dhaqanto haddii lagaa reebay xaggee lagu aadiyey wa umirtu an uslima lirabbiilcaalamiin manhajkayga iyo cibaadadayda iyo dayaanadayda meel kale kama qaato umirtu waxaa lay faray an uslima inaan naftayda oo dhan u dhiibo lirabbi alcaalamiin adduun weynaha rabbiga leh ee abuurtee maamulaya inaan naftayda u dhiibo oon u hoggaansamo oon amran wanahyan isaga ku xirnaado wuxuu i farafarmo wuxuu iga reeba kaaro tanaa lay faray kolka waxaan idinka aad ku mashquulsan tihiin aniga wax igama gelin qul waxaa tidhaahdaa rasuul allow innii aniga rasuulka nuhiitu waa layga reebay an acbuda inaan caabudo inaan u hogto inaan tuugo inaan weyneeyo alladiina waxa atadcuuna baryaysaan min duuni illaahi alla ka soke oo min jamiici almakhluuqaati ah kaa'inan makaan aw kaa'inan mankaan ama caaqil ha noqdo malaa yacqil ha noqdo xayi ha noqdo mayid ha noqdo bashar ha noqdo jaamid ha noqdo malag ha noqdo rusul ma noqdo intaba min duuni illaahi bay soo gelay ilaah ka soke waxaad caabudaysaan inaan caabudo waa layga reebay lamaa xiina xaalkii waktigii baa layga reebay jaa'anii uu ii yimid albayinaatu war cad xaggeeba hadduu iiga yimid oo nabi la iga dhigay rasuul la iga dhigay waxyi laygu dejiyey waddo la ii sameeyey ayaa wixiinii layga reebay min rabbi rabbigay xaggii bayinaduna ay iiga timid wa umirtu waxaa lay faray an uslima naftayda inaan u dhiibo u hoggaamiyo lirabbialcaalamiin uunka oo dhan allaha lehee maamule abuurtay aan u hoggaamiyo huwa aladii khalaqakum kolkaa rabbialcaalamiinkaas iga reebay inaan wax idinla caabudo aniga inaan naftayda u dhiibana lay faray huwa axadka inaan u hoggaansama lay faray alladii axad wey khalaqakum saad bashar u tihiin ba idin abuuray aslakum awowgii horeed ka abuuranteen ee aadamaha min turaabin carre allah ka abuuray inaan naftayda u dhiibaa lay faray humma haddii odagii aadamaha laga yimaad intii ka dambaysay awlaadahaydna min nudfatin dhacaan ka abuuray humma dhacaankii kadib min calaqatin xinjir ka abuuray humma xinjirtii kadib yukhrijukum idinka bixiyey caloosha habarta tiflan idinkoo muluq ah humma ka gadaal abqaakum idin daayey litabluguu inaad gaartaan ashuddakum xoogaabidiinna saddex iyo soddon ilaa afartan aad gaartaan humma ka gadaal waa laydinsii dhaafiyey haddana abqaakum ilaah waa idin dhaafay litakuunuu inaad ahaataan shuyuukhan lixdan jir iyo wixii ka dambe wa minkum waxaase haddaad tihiin dadka idinka mida man qaar baa idinku jira yutawafaa la hobsanayo min qablu isagoon shuyuukhan gaarin ashuddakum gaarin tiflinnimo gaarin caloosha ku soo dhacaya isagoo ku jira oo la dhicin ayaa idinku jira yaraan ku dhimanaya kolkaa mid la arkaba wakhtigii loo qadaray ayuu markuu joogo ayuu dhaqaaqayaa walitabluguu inaad gaartaan ajalan madal musaman alla agtii laga magacaabay intaa waxaa laydiinku dhaafay walacallakum tacqiluun walacallakum tacqiluun lacallakum mudnaantiinna tacqiluuna inaad kastaan dalaa'ila qudratillaahi wa cilmihi wa xikmatihi fatu'minuu bihi wa tacbuduuhu muwaxidiina lah fatakmuluu wa tascaduu ilaah keligii markaad caabudaan baad kaamil noqonaysaan adduun iyo aakhirana guulaysanaysaan saasaa la idinku dhaafay allaha weeye allaha naftayda inaan u hoggaamiyo lay faray huwa macbuudka inaan u hoggaansamo lay faray alladii axad wey yuxyii wax dila yuxyii wax nooleeya wa yumiitu wax dila xayaatadu shay la arkaba ictibaartiisuu leeyahay kolka waxa noolay naf ku jirto allaha nafgeliya intaan asal naf loo abuurin ama hadday ku jirtay laga qaaday axadka ka qaaday ee labadaa sifaba leh alladii khalaqa almowta waalxayaat axadka inaan u hoggaansamaa lay faray huwa macbuud xaqa alladii allawe yuxyii wax nooleeya wa yumiitu wax dila fa idaa qadaa hadduu xukumo amran arrin inuu ahaysiiyo fa innamaa wax kale maaha qudradiisa arag yaquulu wuxuu u yidhaahdaa lahu wixii uu ahaysiinayey kun ahaw fa yakuunu isla markiibana waa hanay axadkaasaa inaan khayrkii caabudana layga reebay isaga inaan isu dhiibana lay faray huwa rabbulcaalamiin aladii allawe khalaqakum ayuha albashar idinka abuuray asalkiinna hore min turaabin carro bikhalqi abiikum aadama minhu turaab laga abuuray sababteed baa idinna carro uga soo jeedeen tuma ka gadaalna awlaadii haddaad tihiin min nudfatin mani ama dhacaan baa laydinka abuuray uma dhacaannimadii ka gadaal min calaqatin xinjir xinjirnimadii ka gadaal uma ka gadaalba yukhrijukum alla idinka bixiya caloosha hooyooyinka tiflan idinkoo muluqyoo yaryar uma ka gadaal yu yubqiikum idin daaya litabluguu inaad gaartaan ashuddakum xoogaabidiina saddex iyo soddon uma ka gadaal litakuunuu inaad ahaataan shuyuukhan waayeello lixdan iyo ka gadaal wa minkum waxaa idinka mida man qaar baa idinku jira yutawafaa la oofsanayo min qablo intaan muddooyinkaa la xusay aan la gaarin ka hor qaar dhintaana waa jiraan sidaa eebbo wuxuu u yeelay facala maa facal ilaasaa wuxuu u yeelay litabluguu inaad gaartaan ajalan madal musaman laydiin magacaabo alla agtii laga magacaabay oo qof walbaba cimrigiisa intuu leeg yahay halihii loo qadaray ayuu gaarayaa wax looguma dari karo waxna lagama dhimi karo walacallakum mudnaantiinna inaad tacqiluuna garataan ilaa ila qudratillah ilaah awooddiisa xooggeeda wa xikmatihi wa raxmatihi bicibaadihi intaad garataan fatu'minuuna bihi wa tutiicuunahu fatakmuluu wa tascaduu markaasaad kaamil noqonaysaan ood adduun iyo aakhiro labadaba ku liibaanaysaan haddaad alla garataan huwa allaha loo hoggaansamayaa waxaa wey alladii allaha yuxyii inta nool naf geliyey wa yumiitu inta dhimatay naftii ka qaaday oo labadaa sifaba isagaa iskale waa wax noolayn kara ama wax dili kara oon isaga ahayn ma jiro fa idaa qadaa eebba hadduu xukumo amran iijaada amrin wax inuu ahaysiiyo hadduu xukumoos garto fa innamaa wax kale maaha yaquul eebba wuxuu yidhaa lahu shayguu ahaysiinayey kulfo iyo mashaqo kale kuma hayo amarkaanuu bixinaa kun ahaw buu odhanayaa oo fa yakuunu isla markiiba shaygii sidii eebba u rabuu u ahanay alam tara ila aladiina yujaadiluuna fii aayaatillah xaqaa sidaa loo caddeeyey oo uluuhiyadii iyo rubuubiyadii labadiiba la tiftiray ayaa haddana ummad la qancin la yahay ummaddiibaa alla ka hadlay faqaala caza min qaa'il alam tara ayuha arasuulu alkariim faacilka ay axad waa noqon karaa qof la arkow ma waadan ogaanin ila aladiina waxa yujaadiluuna weli murmaaya fii aayaatillah ilaah aayaadkiisa burrintood bay ku murmayaan oo aayaadkii eebbe inay muri buriyaan oo xujajkii qur'aankii iyo wixii xujo heeskoobay adiladii muuqanaysay ee kowniga lahayd waxyiga lahayd mucjisada lahayd inuu hadal ku baabi'iya qofka doonaya kaasoo arki maysaan maydaan ogaan weli annaa sida yusrafuuna xaqa looga iilay aladiina mujaadiliinta kadabuu beeniyey bilkitaab qur'aankii sharafta badnaa iyo wa bimaa wixii aan arsalnaa la dirnay bihi maaga rusulanaa rusushii aan dirnay intii xaq ahay min altawxiidi waalbacthi waalnushuuri waalxisaabi waaljazaa'i waaljannati wannaar yay beeniyeen soo kuwa arki maysaan fa sawfa dib dambe ayay yaclamuun waxa ku dhaca ogaan doonaan id wakti alaqlaalu xarko fii acnaaqihim luquntooda ay ku jiraan wasalaasil katiinadooyinna ay lugaha ugu jiraan iyagoo qoorta iyo lugahaba ka xiran yusxabuuna la jiidaayo la hirjinayo filjaxiim naarta jaxiimo la yidhaha gudaheed baa lagu hirjinayaa sida bakhtigii loogu jiidaayo tuma ka gadaal fi naar naar gudaheed ayaa yusjaruun lagu hurinaya tuma ka gadaal canaan intaa jismigoodii waa dhintay oo silsiladii iyo xarkihii qoorta loo geliyey iyo jiididdii iyo huridii naarta lagu huriyey yaa jismigii dishay kolkaa nafsadii iyo macnawiyaadkii iyo muraalka in laga dilaa la rabaa tuma ka gadaa qiila waxaa loo dhahayaa lahum iyaga aynamaa wixii aaway kuntum fidunyaa adduunka gudihiisa aad ku ahaan jirteen tushrikuuna ilaah kuwa wax la wadaajiya min duuniillaahi eebba ka soke silicaana idin haysta saxariirtaana idin haysata waxaad dhihi jirteen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ilallah haa ulaa'i shufacaauna cinda allah aawa kuwii farqaha idinku duubaayey dhibkaana idin haysta haddaad u baahan tihiin su-aashaana la weydiiyaa waxaa la diyayaa nafsadooda iyo ruuxooda ayaa la baabi'inayaa jawaabtooda arag qaaluu waxay yidhaahdaan dalluu lume cannaa annaga naga lume marka hore hadday qoortiiyo luqunta fiiqfiiqaan afarta gaardaymoodaan wax ay waayaan waxay yidhahdeen balaayo helooyinkii ma hayno mar labaad warkoodii he buriye bal lam nakun nadcuu min qablu shayan ma annaga waxba caabudi jirnay marka saddexaad waaba dhaaranayaan wallaahi rabbina maa kunaa mushrikiin markaasaa rabbi yidhi undur kayfa kadabuu calaa anfusihim wadalla canhum maa kaanuu yaftaruun oo weli beentii adduunka waa uga dhergi waayey beentay adduunka ku qubaayeen ee shubaayeen ay shiilaayeen waa ka dhergi waayeen ilaa hortii iyo aakhiray ku been sheegayaan kolkii hore jawaabtay bixiyeen macquul bay ahayd qaaluu dalluu canna wixii aan ku soo hiranaynay een ku soo qalbiga u sheegaynay waa naga lumeen bal nagama lumine lam nakun maba aanan ahaan jirin nadcu kuwa caabuda min qablu hadda ka hor shay-an waxba markaasaa rabbi yidhi subxaana kadaalika sidaas maarki ayaa yudilullahu eebba u lumiya alkaafiriina kuwa xaqa diiday oo xaggii markay tagaan aakhirana waa lunsan yihiin oo waxay adduunka ku ahaayeen bay dafirayaan adduunka markay joogaanna wixii aakhiro jiray dafirayaan kolkaa mar la arkaba khiyaal bay ku nool yihiin marna run iyo xaqiiqo iyo wax la taaban kara ma haystaan laba gooraba khiyaal iyo sheeke bereley iyo kutiri kuteen bay ku nool yihiin cadaabkii marka ay ku sugnaayeen ayaa la dhadhan siiya qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi daalikum cadaabkaa laydinku hirjinayo ee laydinku jiidayo bima bisababi maa kii dartii ayuu ahaa cadaabka aad kuntum fi dunyaa adduunyada gudaheeda ku ahaan jirteen tafraxuuna kuwa bardoodiya fil ardi dhulka ilaah bikayri alxaqi jid la-aan idinkoo mafsado iyo macsiya dembi ku jira aad haddana farxi jirteen iyo wa bimaakii kuntum aad ahaan jirteen tamraxuuna kuwa qooqa farax iyo marax way isu dhow yihiin laakiin waxaa sii daran maraxa waa la bardoodinaya waa la oynaya waa la hinraagaya waxaad samayn jirteen waxaan la idiin dirsan ee jinni ku xaqsaya maraad ooyeysaan maraad boodboodaysaan maraad hinraagaysaan tii sababteed baa laydin cadaabaya maxaa jira waxaa xadidnaa oo farax loo rabay in qur'aanka lagu farxo xaqa lagu farxo qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun kolkaa baatil markaad ku faraxdo iyo markaad samayso laba dembi wey samayntaad samaysay mar baa lagu cadaabayaa farxu kula qurux badnaa maxaa yeelay tasyiinu shaydaan buu ah afaman zuyina lahu suu camali awalba shaydaan baa waxaan kuu qurxiyey kolkaasaadna weyraxday ilmayseed oyday boodbooday idan adigi iyo isagii iyo wixii saas sababteed waa lagula lagala xaajo qaadanaya daalikum cadaabkaa daran bimaa kii sababtii aad kuntum fi dunyaa kuwa ahaan jirteen tafraxuuna kuwa farxa fil ardi dhulka eebba gudihiisa amar eebba muxuu ahaa walaa tamshi fil ardi maraxa kibir kula qayr maaha bani aadam baa tahay daciif baa tahay awal markii lagu abuurayey nuqfatun qadira laga abuuray dhacaan xun oo aan wax raba la arkin oo adigu kaa yimid jirkaaga iyo marada hadduu gaaro aad iska dhaqaysaa laga abuuray wa aakhiratuka jiifatun mustaqdira ka bacdi xabaalaha lagu dhiga dixirigaa ku nukaas inta u dhaxaysa wamaa bayna daalika xaamilu cadira musquul noolaata kolka maxaad u kibri walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula dalikum bima kuntum tafraxuuna fi lardi bikayri alxaq wa bima kuntum tamraxuun sidaa marka nafsadoodiina loo cadaabo amar eebaakana udkhuluu gala abwaaba jahannama jahannamo albaabadeeda gala gelid arrintiinu kuma sinna khaalidiina idinkoo ku waaraya fiiha jahannama gudaheeda fa bi'sa waxaa baas iyo balale mathwal mutakabiriin kuwii isweynaysiin jiray ee xaqa iska weynaysiin jiray meelay ku nagaadaan waxaa ugu baas iyo bala badan hiya jahannamu alam tara ma waadan u jeedin alam tara ma waadan ogaan ila aladiina ardaasha yujaadiluuna murmaaya fii aayaati illah ilaah aayaadkiisa gudihii ayay ku murmaayaan annaa kayfa sidasa uma jeedid yusrafuuna xaqa looga jeediyey aladiina kuwa sow arki maysid kadabuu beeniyey bilkitaabi qur'aanka iyo wa bimaa wixii aan arsalnaa la dirnay bihi isaga rusulanaa rusushannadii aan la dirnay kuwa beeniyey sow uma jeedid fa sawfa dib dambe ayay yaclamuun cirib xumada ku dhacda ayay ogaan doonaan id waqti bay ogaan doonaan alaqlaalu xarkayaal fii acnaaqihim luquntooda gudaheeda ay ku sugan yihiin wasalaasiluna ay lugahooda ku sugan tahay yusxabuuna iyagii la jiidayo filxamiimi naar kulul gudaheed iyo kuleylka batoo shumaalinaya dhexdoodaa lagu jiidaya si ay u dunkacaano u muurmuuraan suma ka gadaal fi naari naar gudaheed ayaa lafahooda yusjaruuna lagu hurinaya suma ka gadaal qiila lahum waxaa loo dhahayaa aynamaa wixii away kuntum fi dunyaa aad adduunyada ku ahaan jirteen tushrikuun ilaah kuwa wax la wadaajiya min duunillaahi eebba ka soke qaaluu waxay yidhaahdaan dalluu waa lumeen annaa xagga naga ka lume falam narahum uma jeedno bal nagama lumin ee lam nakun maba annaan ahaan jirin nadcu kuwa caabuda min qablu hadda ka hor shay-an waxba kadaalika sidaa ayaa yudilullaahu eebba u lumiya alkaafiriin inta xaqa diiday daalikum cadaabka iyo jiidmada iyo xarkahaas qoortiinniya lugihiinna laysku xidhay imaa bisababi ma shay sababtii ayuu ahaa aad kuntum fi dunyaa ku ahaan jirteen tafraxuuna cala albaatil gardaraad ku farxi jirteen fil ardi dhulka eebba gudihiisa bikayri alxaqi jid la-aan iyo wa bimaakii sababtii kuntum aad ahaan jirteen tamraxuuna kuwa bardoodiye wey udkhuluu gala abwaaba jahannam jahannama albaabadeeda gala khaalidiina idinkoo ku waaraya fiiha jahannama gudaheeda fa bi'sa waxaa baas iyo balale matwal mutakabiriin xaqa kuwa iska weynaysiiya addoommaha eebbe ku tuntee ku kibra meelay ku nagaadaan iyo jahannama ugu baasiya balabadow fasbir ina wacdallaahi xaq marka mushrikiintii sidaas loola hadlay ayaa suubanaha calayhi salaatu wasalaam dulqaadasho la faray sababtoo ah suuraddu waa suura makiya ciidama iskuma duubna fasbir rasuul allow dulqaado ina wacdallah ilaah waxaan uu yaboohay xaqun mid sugan wey ee fa imaa nuriyannaka haddaan rasuul allow ku tusinno bacda aladii kii qaarkii aan naciduhum u yaboohnay falamru waadix talada markaa waa caddahay aw natawafayannaka haddaan rasuul eebow ku oofsanno annagoo waxaanu ugu talagallay aanaan ku tusin iyadana ha isku murjin fa ilaynaa annaga eebbaha ayaa yurjacuun giddigood loo soo laabayaa fanuxaasibuhum calaa acmaalihim wa nujaaziihim waa abaal marinaynaa haddaad oofsato ood alla aadid intaan arrinba lagu samayn anaa ka dambeeya haddii kale intaad joogtid ayaaba la edbinaya fasbir dulqaada rasuul allahu ina wacdallah ilaah yaboohiisa xaqun mid sugan wey ee fa imaa nuriyannaka haddaannu ku tusinno bacda aladii kii qaarkii aan naciduhum u yaboohnay falamru waadix warku waa cad yahay aw natawafayannaka haddaan ku oofsanno fa ilaynaa annaga eebbaha ayaa yurjacuun giddigood loo soo celinayaa fa nujaaziihim calaa acmaalihim baan ku abaalmarin doonnaa walaqad arsalnaa rusula min qablik weli waxaa socota tasliyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la sabargelinayey oo dhibaatada lagu hayey loo qaboojinayey lana taabsiinayey hadday af tahay hadday addimo tahay in rusushii isaga ka horraysay dhibaatada iyo mid lamida ay soo mareen wasadaqa allaahu fii qowlihi maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik rusushii kaa horraysay wixii dhib lagu hayey unbaa wax lamida oo saaxirun majnuunun kadaabun waxaasoo dhan waa wixii nuux iyo waman bacdahu min cibaadillaahi saalixiin addoommihii eebe warkii lagu dhihi jiray kii waya mid kalema qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walaqad waxaa runa arsalnaa inaannu dirnay rusulan rusulyaal ayaan min qablika adiga hortaa u dirnay ummado minhum rususha la diray waxaa ka mid a man qaar aan qasasnaa sheegnay warkooda calayka korkaaga khamsa wa cishruuna rusulan ayaa loo sheegay waana intii jasiira alcarabiya laga bixiyey wa minhum waxaa kaloo ka mid a man qaar baa rususha ka mid a lam naqsus warkooda annaan sheegin calayka adiga korkaaga annaan ku sheeginna waa ku jiraan imaamu axmed xadiisuu wariya abudar fii musnadi ilimaami axmed abaadar baa yii radia allaahu canhu qultu yaa rasuula allahi kam ciddatu alambiyaa abudar baa rasuulka weydiiyey oo yidhi yaa rasuulallah nebiyaasha tiradooda intee wey qaala suubanaha wuxuu ugu jawaabay mi'atu alfin wa arbacatu wa cishruuna alfan boqol iyo labaatan iyo afar kun nebiyaal baa jirta alrusulu min daalika intooda rusushaa halaatu mi'atin wa khamsata cashara jaman ghafiira saddex boqol iyo shan iyo toban ayaa rusula imaamu axmed fii musnadihi ayuu ku sugan yahay abudar baana wariyey laakiin halkan waxaa la sheegay minhum man qasasnaa calayka wa minhum man lam naqsus calayk intaa laga sheekeeyey inay yar tahayna waxaad ku garanaysaa waa jaziira alcarabiya xadramuud laga bilaabo ilaa masar intaan u dhaxaysa ee jaziira alcarabiya loo yaqaan ama af soomaal bariga dhexe asharqul awsat ayay ahaayeen intuba idan waa caamil innaasa calaa qadri cuquulihim dadkii wakhtigaa joogay nebi geeska afrika laga diray ama aakhira dunyaa laga diray haddii loo sheegi lahaa ma ayan karteen laakiin nebiyaashii intii ka agdhowaayeen ay maqleen ayaa loo sheeg sheegay laakiin saasay u badnaayeen minhum man qasasna calayka qaar khabarkooda aan dushaada ku sheegnay ayaa ka mida wa minhum min arusul waxaa kaloo ka mida man qaar annaan lam naqsus warkooda sheegin calayka adiga rasuulka ah korkaaga aanaan ku sheegin amaa talabaadka lagu warsanaya lagu leeyahay buurahan waaweyn ee maka ku geeda ama naga dhaqaaji oo dhul bannaan oo cagdabeec oo beer laga dhigi karaa noqoto ilayaal ka burqi meeshii oomanaan lagu dilay iyo duud ku aroor ilayaal noo burqi adiga naftaada bunuug iyo beero yeelo talabaadkaas lagu jeedina wamaa kaana lirasuulin rasuulba uma ahaan an yaatiya in rasuuluu dadka loo diray ula yimaad biaayatin calaamo uu ula yimaad ilaa biidni illaah idan eebba inuu kula yimaad maahaane talabaad wax laga dalbay wax kuma iman jirin hadday ku yimaadeen talabaadna waa la eedi jiray ka naaqati saalixin wa maa'idati ciisa labadan waa la dalbay markii labadii rasuul lagu xujeeyey saalixna la yidhi inaan ku rumayna haddaad rabto dhagaxan hal nooga soo bixi hasha waa tilmaamaynaa hal gaaban oo madow oo gaameelo calool ballaaran baan rabnaa foolna ah iyadana markii dhagaxa u dhalo markaasba inay qurbac dhashaan rabnaa kuwana ay yidhaahdeen xeero bisil baan alla ka rabnaa nebiyullaahi ciise labadiiba waa lagu baaba'ay labadiiba waa lagu baaba'ay wamaa manacanaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alawalu kolka kuwan waxay sheegayaan haddii loo sameeyo ma ayan rumeeyeen waa la dabargoyn leh wamaa manacanaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alawalu wa aataynaa hamuuda naaqata mubsiratan fadalamuu biha wamaa nursilu bilaayaati ilaa tahwiifan faidaa jaa hadduu yimaado amrullah alla amarkii hadduu yimaad qudiya waxaa la xukmiyaa bilxaqi run cad meeshaas xukunka eebbe lagu fulinayana waxa un inkaari ku dhacdaa wixii baatil watay waa khasira waxaa tacabkood bahaa hunaalika meeshaa garta eebbe uu ku naqaayo almubtiluun intii xaqdarre wadatay iyo been allahu macbuud xaqa waxaa aladii allah jacala yeelay lakum liajlikum idinka basharka a dartiin alancaama ari iyo lo iyo geel ayaa laydiin yeelay litarkabuu inaad fuushaan minhaa qaarkeed oo geelii iyo lo'dii wa minhaa kulligeed min jamiicihaa ayaa ta'kuluun hilba ka cuntaan walakum waxaad leedihiin fiihaa fil ancaam nicmoolayda gudaheeda manaaficu dheefaan fuulid iyo cunid ahayn oo caanaha aad cabbaysaan iyo dhagorta iyo suufka iyo saanta iyo xarkaha walitabluguu inaad gaartaan calayhaa nicmoolayda korkeeda xaajatan dantiinna xaajadaasoo fii suduurikum laabyaalkiinna ku sugnay wa calayhaa nicmoolayda dhabarkeeda iyo wa cala alfulki maraakiib iyo doonni korkeed ayaa tuxmaluun laydinku qaadaa wa yuriikum alla waydin tusiyey aayaatihi dalaa'ila qudratihi ilaah awooddiisa calaamadii lagu garanayay ayuu dhan walba idinka tusay ee fa aya aayaatillah ilaah aayadihiisa teebaad tunkiruuna dafiraysa inta aayad laydin tusay ama waxyi ah ama kowni ah